barnaamij lagu taageerayo howshii samafalka ahayd ee wadda allah u naxariistay hodan naaleeyo ahayd soomaali kanadian ayaa waxaa hadda wada qoyskeeda iyo qaar ka mid ah asxaabteeda oo ay ku jiraan dad ajaaniba dugsiyo waxbarasho oo hore ay hodan qayb uga qaadatay aasaaskeeda ayaa hadda loo ururiyey lacag kor u dhaafaysa saddex boqol oo kun oo doolarka maraykanka waa doolarka dalkaasi canada ee taasi oo la sheegay in lagu beegayo saddex sano guuradii kasoo wareegatay markii la dilay hodan naaleeye oo kii ku geeriyootay weerar ka dhacay magaalada kismaayo hadda wariyaha v o a ee magaaladaasi toronto xuseen nuur xaaji ayaa deeqo naaleeye oo la dhalatay laba naxariista hodan ahna madaxa maamulka iyo la talinta gaarka ah ee macaamiisha bangiga bangiga amerika oo ah banki gaar loo leeyahay ka wareystay arrimahan ugu horeyna waxa uu wax ka weydiiyey barnaamijkan ay wadaan waxa uu ku saabsan yahay xuseen xaaji aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad nagu soo dhaweysay v o a soomaaliya barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay honoring hodan ilaah u naxariistee her legacy and celebration of life hodanuna laga qaaday saddex sano ka hor july dan twelvekeedii waxaanan koraynaa buurta la dhaho kilimanjaro oo ku taalo tanzania inaan honoring her legacy ambuurtaana waxaan u koraynaa inaan fundraise ku samayno aan shaqadii hodanaalaya kusii wadno ay ku saabsan tahay educationka iyo caawitaanka caruuraheena soomaalida ah buurtaas oo ah buuraha dunida afaraad ee u dheer iyo buurta kaliya ka dhigee taagan oo u dheer iyo elevationkeeduna wuxuu yahay marka waxaana ku koraynaa buurtaas shan iyo toban qof shan iyo tobankaa qof ee koraya oo ka wada yimi meelo kala duwan ama maraykan california ah north carolina south carolina atlanta georgia iyo dad canada ka yimi oo ka socda ottawa toronto canada vancouver canada iyo qaar ka yimi u k oo kulli wada rumaysan oo wada yaqaanay hodan shaqadeedii iyo ay u shaqaynaysay communitygeedii oo doonaya maanta intii la fadhiisan lahaa la ooyi lahaa inaan dhexda wada xidhanno aan buurtaa korno aan celebrate lifekeedii aan shaqadeedii sii wadno iyo meeshay la doonaysay caruuraha soomaaliyeed inay education helaan waa tahay deeqa ilaa iyo hadda lacag badan ayaad ururiseen yaa idinka taageeray ee ururinta lacagta xuseenoo waan ku faraxsannahay intaan maanta lacagtaan aruurinay for honoring hodan ilaha u naxariistee lacagtaas markii hore waxay ahayd originalkeygii inaan aruurino saddex boqol iyo labaatan kun maanta waxaan kula sheergarayn karnaa waxaan maraynaa saddex boqol iyo afartan kun maasha allah lacagtaasna waxay ka timi qof walba oo buurtaa koraya honoring hodan ama reerkooday ka timi aabbahood hooyadood walaalkood ama neyborkooda ama frainkooda shilin meel kale kamay iman ana gudaha iyaga aasa hodan naalaya faamiligeedii way hoping insha allah hadduu ilaahay qoro markaan buurtaa dhammayno inay lacagtaasna sii kori doonto waa tahay yaa ka faa'iidaysanaya barnaamijkan aad wadaan iyo lacagta aad ururiseen lacagta waxaa ka faa'iidaysanaya waa caruurihii soomaaliya iyo somaliland oo educationa weliba barnaamijadi lacagtan waxaa loogu talagalay caruurahan reedmiiga nomadiga oo degan sool iyo sanaag somaliland laba iskuul oo waaweyn baan ka furnay honoring hodan naalaya midna la dhaho axmed siciid naalaya iskuol kalena la dhaho khadiija cabdixuseen laangare labadaa iskuol maanta waxaa laga dhisayaa laba computer labs iyo stem lab oo hodan naalaya loogu magacdarayo hodan naalaya computer labskaas technologygaas waxay caawinaysaa caruuraha reer guuraaga ah oo reer miiga ah maantana dhibaatada ugu weyn waddankeenii haysta waxa weeyaan reer miiga iyo reer guuraaga waxayna ka mid tahay environmental changeska iyo drowdka haddaanan caruurahan la barin new way of life which is sida loo bari karo waxa weeyaan education war hodan was very much passion about waxay ahayd aqoon inaan caruuraheena siina weeyaan qurux inaan caruuraheena tusna weeyaan sida loo tusi karana waxay ka mid tahay ilmuhu markuu wax maqlo wuu ilaawayaa laakiin wuxuu arko wuu xasuusanayaa wuxuu taabto wuu isticmaalayaa aan technologygan la keenayo caruuraha reermiiga loo dhisayo magaceeda waxayna caawin doontaa inay wax maqlaan inay arkaan inay taabtaan ay ku korto maskaxdoodu ay bedelaan lifekooda because dunidu isma bedeliso roob la-aan wax jooga weeyaan caydha way joogtaa cunto la-aan way joogtaa laakiin only way waxawey inaan caruurteena barno say isu dabari lahaayeen dadkooda u caawin lahaayeen ugu dambeyntii deeqa maxaad u jeedin lahayd bulshada soomaalida guud ahaan ee la socday shaqooyinkii wanaagsanaa ee ay waday allah u naxariistee ee hodan naaleeye haddaad hodan shaqadeedii taqaanay maasha allah allah u naxariistee waxa weeyaan wax allaale waxaad ka aragtay wuxuun ka samee aan ka samayn karna waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan educationka caruurteenna waddankeennii wuxuu inuu ku dhisnaanayaa dadka yaryar dadkeennii waaweynaa iska ilow caruuraheenna waxay u baahan yihiin education thirty year civil war baan ku jirnay haddana waxaana haystaa the worst environmental drought baana haystaa so maxaan ka samayn karnaa daawo hodan cajaladaheedii markaad daawato ama ka timi koonfur ama ka timi waqooyi ama soomaaliya ama somaliland markaad cajaladaheedii daawato quruxda waddankeenii dadkeenii wax aan ka qabanno maantana shan iyo tobanka qofaan ku fuulayna buurta kalimanjaro waxaan ka qabanaynaa shaqadeedii baan sii wadaynaa you can contribute direct ahaan waxaad tegi kartaa organizationka ku saabsan www give to learn to grow foundation com
deeqanaalaye oo la dhalatay allah u naxariistay hodan naaleeye oo ku dhawaad saddex sano ka hor lagu dilay weerar ka dhaca magaalada kismaayo ayay taasi ahayd waxaana deeqanaalaye u warramaysay wariyaha v o a ee toronto xuseen nuur xaaji